wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenna duhurnimo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid munaasabadda kowda luuliya oo si weyn looga xusay dhulka soomaalida iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xalay ka qayb galay calansaarka qaranka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobe oo dhambaal la xidhiidha kowda luuliya u dirtay dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo dibaddiisa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bayna waxaa si weyn xalay looga xusay munaasabadda kowda luuliya soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselares duhur wanaagsan aan ku hormare munaasabadda kowda luulyo ayaa laga xusay guud ahaan dalka luulyo oo ah markii ay xoroobeen gobolada koonfureed ee soomaaliya iyo sidoo kale israaci labada gobol waxaa si weyn looga xusay guud ahaan dalka si gaara magaalada muqdisho munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galaya caleemasaarka sanad guuradii saddex iyo lixdanaad ee kasoo wareegatay markii ay xoroobeen gobolada koonfureed iyo israaci labada gobol cutubyo ka tirsan ciidanka xooga soomaaliya ayaa calanka jamhuuriyadda saaray labaiyo tobankii saqdii dhexe oo ku beegnayd saddex iyo lixdan sano ka hor isla waqtigii calanka la suray magaalada muqdisho kowdii luulyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu hambaliyeeyey bartiisa facebook qoraal uu soo dhigay guud ahaan shacabka soomaaliyeed munaasabada la xiriirta kowda luuliyo dhinaca kale golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa dhanbaa la xiriira kowda luuliyo waxa ay u direen guud ahaan shucuubta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibaddiisa qoraalka qaramada midoobe waxaa lagu sheegay in muhiim ay tahay in la weyneeyo munaasabadaha qaran ee dalka soomaaliya uu leeyahay waxaana markaasi lagu tilmaamay in ummadda soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo horumarka si ay markaasi ugu tiirsanaadaan nabad buuxda qaramada midoobe waxa ay soomaaliya u rajaysay nabad waarta iyo sidoo kale horumar waxaana ay qoraalkeeda ku tilmaamtay in lagama maarmaan ay tahay wadajirka soomaaliya oo dhammaystiran dhinaca kale magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay munaasabad xalay ka dhacday waxaa si weyn loogu xusay munaasabada kowda luulyo oo ku astaysan saddex iyo lixdan sano ka hor markii ay xoroobeen gobolada koonfureed iyo israaci labada gobol xuska munaasabadda kowda luuliyo oo ay si weyn ugu soo qayb galeen guud ahaan maamulka koonfur galbeed shacab ciidan dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale goobta oo si weyn loogu xardhay astaanta qaran ayaa waxaa laga daaray sugaan kicinaysa shucuurta islamarkaana ka turjumaysa astaanta qaran caawa iyo sababaha ku qarsoon ee taariikhiga ah waxaa goobta ka tilmaamay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka degmada baydhabo markaan ka hor hidmaa inta ku salaamay wasiirka adaaladda dowladda koonfur galbeed taliyaha qaybta lixdanaad la taliyaha madaxweynaha rofesor haayow taliyaha qaybta gobolkaba ee booliska aamiin madaruur dhammaan saraakiisha iyo madahda bulshada gaabasha shalduubun dhallinyarada edkast oo geeka ogu xafladdan ha ku qiib gallay may ka salaamay salaamta islaamka asalaamu calaykum wamatullahi barakaatu salaanka dib owka farhad miyaanigata oo ni una ka gobanno xafladdii sanad guuridii kowda luuliyo degmada baydhabo lakagobodo koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo lakagobodo farhad miyaanigata may buu ah lix iyo labaatankii joom maxay tahay hayligii ee gumaysigii kubahi gobollada waqooyi ee Hargeysa Somaliland kowda luuliyana talyaaniga ahayti oo gobolada koonfureed nasiib darro laakiin aan may aragay ini gumaysigaasi koo kuun ookan haysado xilligaasiyow raas kambooni iyo raas aseer dadka inay socdaayan waan gumaysiga ka jarnay geeka mayna kayaabaani oo gofgud shabeell oo liinseedo korna haanoo imaamado haldoonar hakagaado afka kiiridi jirtayna ay suranyiin marka caalamkaana ogoonsan laakiin gumaysi hun waa ka jarna marka mayla fadeeyahe bulshada soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed ha ku bahaan dad oo s y l iibitamuy saddex qofooda haayeen hurnamada geeka un gumaysi un hadda ka jaro dad insulumaaw anina noo halo ya liimbaahanye xilligaasiyow geeka may ka sugugnaa qof kasta oo dadkaan ah ouna ildhaladay mase waalidkeen ah labaatan dollaraa lagu qaadahay madashii beerta u salleeyey iinu isoo baasan dhiibna ma abuuro karo gumaysi horbadla ka jar oowkaa ka jarin maylin la faday dadkan antirow sharafta le mayli faday ini lankasta ansurumu ini gumaysigii la maado haddana haysado sidii isku kii fadna marka laga soo tago guddoomiye ku-xigeenka waxaa sidoo kale goobta hadal ka qaatay xubnaha kale ee maamulka koonfur galbeed waxayna qayb ay ka ahaayeen gedigood ayna wada qireen inay tahay caawa habeen kaga duwan habeenada kale munaasabadan kooda luuliya oo ka soo wareegatay lixdan iyo saddex sano maalintii ay koonfur ka xorooday gumaystihii talyaaniga ayna wada midoobeen koonfur iyo waqooyi waxaan dhihi lahaa oo ay ku beegan tahay caawo waxaan dhihi lahaa hambalyo hambalyo hambalyo dhammaan reer koonfur galbeed iyo soomaali weyn ku-simaha madaxweynaha dowladda koonfur galbeed islamarkaana ah wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda koonfur galbeed mudane xasan cabduqaadir maxamed ayaa dhankiisa munaasabadda soo xiray walilana guud ahaan hambalyo kowda luuliyo wali adda kowda luuliyo way ku faallooday maadaama wakti jaro wali la go-aansaday keliya uuka inuuna saacadin la roogo calankii saarno waktigii shee la deeri khudbo fara badan oo dad badan oo hadallo lahaayay qiimo badan araada roogan oo taarabda ku sheekay lahaayay laakiin waktiga yanay gaabada una dhan walinii la tabtay xamaasada kooxda onkod uuka intaaninka bandhikaas yanay la batay marka calansaarkii lan diyaar garoowe kolay nidaamkii laga talgalayo waa aan diyaariyi doona marka walilay guud ahaansan lanaa hambalyo kowda luuliyo kowda luuliyo sidiisan otin lama munaasabadoodu waa marko markiyo midoobenu gobolada waqooyi iyo gobolada koonfurta saas oo kale markii inka horeytay oo koonfurta calanka la saarayo marka maalin taarikh weyn lewo lankasta oo geeka soomaaliya ma ku qarsan marka in la weynayo meel kasta la kaxuso maalintaas calanka la hirido sida ama landabaal dego calanka la saaro war eed an qiimo badan oo soomaalinimadana caddeeyasu marka wali eedanka faraxsanna lankasta oo qaban qaabay xafladan owka anmaha nagaanaan oo magaca ka hadalao golaha wasiirada anta fadhiyo
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa wararkeennii duhurnimo qodobadii ugu waaweynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel